wararka ka imanaya magaalada jowhar ayaa sheegayay in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada maamul goboleedka hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah oo dhinaca iyo maleeshiya beeleedyo weerar kusoo qaaday dagaalkaasi ayaa la sheegay inay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen welina waxaa magaalada ka taagan xiisad colaadeed sida uu kusoo waramayo wariyaha v o weda xuseen xasan dhaqane oo warbixintan beledweyne kasoo diray ugu yaraan toban qof oo isugu jira ciidamada dowladda dad shacab ah iyo maleeshiyaadkii soo weeraray ayaa lagu dilay ilaa labaatan qof oo shacab u badanna waa lagu dhaawacay kadib dagaal abaaro duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle askarta dagaalka lagu dilay waxaa ku jira mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha hirshabeelle dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo macuusley ayaa waxa uu yimid kadib markii macawisleydu ay soo weerareen bar kontarool oo ku taala galbeedka magaalada jowhar si ay ula baxsadaan rag ka tirsan oo maamulka hirshabeelle uu xiray in ka badan shan iyo toban qof oo qaba dhaawacyo qaarkood culus ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitalka magaalada jowhar sida ay v o a u sheegeen howlwadeenada caafimaadka dad deegaanka ku sugan ayaa waxay v o a u sheegeen in labada dhinacba ay isu adeegsadeen hub aada u culus dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo badda cas oo u dhow suuqa xoolaha ee magaalada jowhar dhinaca kale ilaa lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay kadib markii qarax lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel ka mid ah dhinaca bari ee magaalada jowhar askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jira taliyaha ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ma jirto ilaa iyo xilligan wax war ah oo kasoo baxay maamulka hirshabeelle kaasoo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay magaalada jowhar iyo qaraxa ciidamada dowladda lagula beegsaday bariga magaalada jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne